axmed cabdi kaariye qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha wadada laamiga ah ee marta caasimada galmudug ee dhuusamareeb dhismaha wadadan ayaa waxaa ku guulaystay qandaraaskeeda shirkadda alburuj iyadoona dhagaxdhig ay ka soo qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan iyo boqolaal shacabka caasimada oo muddo dhowreeyay dhismaha wadada laamiga ee dhuusamareeb taas oo aan wax dayatir helin tan iyo burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya dhismaha wadadan ayaa waxaa lagu dhisayaa mashruuca nagaad iyadoona madaxa mashruuca nagaad ee galmudug iyo sidoo kale mas-uul ka hadlaya afka shirkadda qandaraaska dhismaha qaadatay elburuja ay ka hadleen mashruuca oo ah runtii mashruucyada ugu waaweyn ee dalka muxuu ahaashee ka shaqeeya gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha ee lagu hormarinayo magaalooyinka waaweyn ee soomaaliyeed oo magaalada dhuusamareerma dabcan muxuu aha qayb ka tahay inaad maanta runtii si rasmi ah aad nuugu dhagax dhigto aad iyo aad runtii farxad nuugu tahay mashruuca oo runtii aan rajaynayno inuu yahay mashaariicda dabcan deesaan soo sheegay ugu muhiimsan ee la rabo kaabayaasha dhaqaalaha ee magaalooyinka in lagu hormariyo iyo bilicda muxuu ahaa magaalooyinka dabcan in lagu soo celiyo marka mashruucaas runtii maanta wixii ka dambeeya dhismihii waddooyinka magaalada oo ay ka mid tahay waddadan weyntahay magaalada dhex marta iyo toban waddo oo kaleeto oo maxaalada sheeg magaalada dhex marta oo ay ka mid tahay raanaboodka gadaashaada ka muuqdae muxuu ah runtii madaxweyne ee halkan ka muuqda ee barxaddii weyneed ee magaalada oo noqonaysay daljirka dahsoon ee magaalada iyo guud ahaan daljirka dahsoon ee reer galmudug noqon doonta inaad dhagax dhigto haddii ilaahay uu yidhaahdo maanta waxaa farxad weyn inoo ah annaga buruuj ahaan in aan noqonno shirkaddii koowaad ee ku guulaysatay inay infrastructureka magaalada ka qayb qaadato oo ah kaabayaasha dhaqaalaha ugu muhiimsan ee waddada ah communicationka ugu fiican ee magaalo ku tartanta ay leedahay inaan ku guulaysana aadan ugu faraxsanahay gudoomiyaha degmada dhuusamareeba cabdiraxmaan cali maxamed guduqorow ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay farxad weyn u tahay dhismaha waddada laamiga ah oo ay bulshadu dhibaato ba'an horey ugu qabeen laamigaani madaxweyne sidaba ama mashruucaani waxuuba yahay dowladdii hore oo kacaanka soomaaliya halkan ka shaqay jirtay kabacdii mashruucii ugu weyn oo reer galmudug ay helaan waa laamigan iyo mashruuca nagaad hawshiisa marka ilaahay baa ku mahadsan hawshaas inay noo soo suurto gashay waxaan kaaga mahad celinaynaa hawshaan runtii waxay ku timid deganaanshaha dowladeed iyo xasiloonada siyaasadeed oo galmudug ka jirta oo adugu madaxweynaha ka tahay iyo inta kula shaqaynaysay waxaan rabaa halkaan inuga mahad celiyo ilaahay uma waxaan u mahad celinaa dowladda galmudug oo madaxweynuhu ugu horeeyo waxaan kaloo u mahad celinaa doonariska iyo wal bangiga oo hawshaan noo mahad naga maalgelinayey muddo badanna runtii hawshaan nala soo waday waxaan codsanaynaa waxa kale oo naga dhiman in naloo dhammaystiro ugu dambeyn madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye khoorkhoor ayaa sheegay in dhismaha waddada laamiga ah ay bilow u tahay dhismaha waddooyin kale oo laga hirgelinayo dhuusamareeb kuwaas oo carab ku dhiftay inay ku jiraan wadooyin la saaraya xaafadaha magaalada dhuusamareeb oo ku xiga mashruuca dhismaha laamiga weyn ee magaalada dhexmara
wadooyinku waxay qayb ka yihiin bilicdii magaalada ama magaalooyinka waxay qayb ka yihiin nabadgelyada waxay qayb ka yihiin soo socodka waxay qayb ka yihiin dhaqaalaha waxa weeyaan har kale uma soo koobi karo nibadda ay noo leedahay runtii waxay noo tahay maantay waa cusub oo reer galmudug u bariyey gaar ahaanna caasimadda iyo nawaaxigeeda jidka weyn keliya maahan jidku waa u horreeyaa waxaan ognahay ama wada og tihiin koob iyo toban jid ee magaaladan laga dhisi doonaa insha allah oo u horreeyo waddada weyn u horrayso oo mashruucaan ku jira waxaan leenahay bulshada reer galmudug gaar ahaan caasimadda maamulka iyo shacabweynaha caasimadda in gacan laga siiyo lagu garab istaago kambaniga shaqada haya bulshada dhuusamareeb ayaa si weyn u sugaysaa dhammaadka waddada maanta la dhagax dhigay iyadoona horey ee bulshadu caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ay dhibaato ba'an ugu qabeen burburka xooggan ee waddadan